في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco kasta hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa kow iyo labaatanka bisha rabiicuthani sannadka kun afar boqol afartan iyo saddexda hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida sheekh ayman addawaahiri oo jeediyey kelimad muhiim ah oo uu kaga hadlayo waxay tahay qaramada midoobay dadka muslimiintahana uga digaya inay qayb ka noqdaan hay-addaas waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa warbixin ku aadan qodobkaas sidoo kale waxaa toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ku dhegaysan doontaan weerar keligii dulnimo oo ka dhacay magaalada barakaysan ee alqudus kaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ciidamo yuhuud ah waa kuma fuliyaha weerarkaas warbixin ku aadan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale maqli doontaan mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo baahisay juska labaad waraysi ay la yeelatay asheykh khaalid baatarfi hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab warbixin ku aadan nuxurka waraysigan la baahiyey ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale maqli doontaan hogaamiye amni ah oo ka tirsan mujaahidiinta oo jeediyey kelimad uu dadka mujaahidiinta ugu boorinayo inay qaataan asbaabaha amniga ah kelimadaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa qodobadaas ayaad maqli doontaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون
waa hagaag qodobadaas oo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha allah aanu ka horrayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka sheykh ayman addawaahiri hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida ayaa jeediyey kelimad muhiim ah oo maqliyo muuqaal ah taas oo kaga hadlayo xaqiiqda qaramada midoobay dadka muslimiintahana uga digayo inay qayb ka noqdaan hay-addaas warbixin ku aadan maxmed amiin ayaa soo jeedinaya waa kelimad cinwaan looga dhigay nasaaxo ku socota ummadda mideysan oo ku aadan xaqiiqda qaramada midoobe waxaana jeedinaya sheekh ayman addawaahiri hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida kelimadan oo maqal iyo muuqaal ah ayaa waxa uu sheekh eeman isdultaag sugan ku sameynayaa cidda aasaastay qaramada midoobe xeerarka iyo qawaaniinta ay doonayso inay ka hergeliso caalamka waxa loogu yeero baaqa xuquuqda aadanaha hay-adda yunesco iyo hagardaamooyinka ay ku dhex faafiso bulshooyinka muslimka ah ugu horeyn waxa uu sheekh eeman tilmaamayaa in qaramada midoobe ay aas-aaseen dowladihii ku guulaystay dagaalkii labaad ee adduunka ayna doonayaan in ay la wareegaan guud ahaan caalamka بداية يجب أن نتبين أن منظمة الأمم المتحدة ugu horreyn waa muhiim inaan ogaano in qaramada midoobay ay aasaaseen dowladihii ku guulaystay dagaalkii labaad ee adduunka si dadka ku nool caalamka ugu soo rogaan nidaam siyaasi iyo mid caqiido oo ay basharka oo idinku maamulaan haba ku dhagraan dadka qaar inay tahay qaramada midoobay urur loo dhisay iskaashiga dowladaha caalamka وخادعوا غيرهم بأنها منظمة للتعاون بين الدول marka laga hadlayo xeerarka qaramada midoobey ayaa waxa uu sheekh eeman soo bandhigayaa in dhammaan xeerarkaasi ay yihiin kuwo ka hor imaanaya shareecada islaamka إذا نظرنا نظرة سريعة في ميثاق الأمم المتحدة فسيتبين لنا أنها منظمة أنشئت لتسيطر على العالم haddii aan si deg deg ah isha u marino miithaaqa qaramada midoobay waxaa noo caddaanaya inay tahay hay-ad loo dhisay sidii ay ula wareegi lahayd caalamka uguna soo rogi lahayd caqiido ku dhisan diin la-aan iyo akhlaaq la-aan taas oo ka hor imaanaysa shareecada islaamka markaan u fiirsano miithaaqa iyo qodobada ay ku heshiiyeen xubnaha qaybta ka ah hay-adda qaramada midoobay waxaa inoo soo baxaya in loo xukun tago waxaan ahayn shareecada islaamka go-aanada iyo qaraaraadka qaramada midoobey waxaa lagu jaangooyaa aqlabiyadda iyo halka loo badan yahay waxaana ka sarreeya qaramada midoobey golaha ammaanka golaha ammaanka waxaa maamula oo gacanta ku haya shan dowladood oo ah xubnaha joogtada ee golaha kuwaas oo ah mujrimiinta ugu weyn ee dunida jooga suuragalna ma ahan inuu soo baxo go-aan iyadoo aanay ogolaan dowladahaas shanta ah taasi waxay ka dhigan tahay in qaraaraadka qaramada midoobey lagu soo saaro aqlabiyadda xeerarka qaramada midoobey iyo qodobada ay ku heshiiyeen waxay si toos ah kaga hor imaanayaan shareecada islaamka marka ay ku simayaan ragga iyo dumarka gaalada iyo muslimiinta dhammaan xuquuqda horudhaca miithaaqa qaramada midoobey waxaa lagu yidhi annagoo ah shucubta qaramada midoobey waxaan dusha saaranay inaan jiilasha soo socda ka badbaadino colaadda mar kalena aan adkayno xuquuqda aasaasiga ah ee uu leeyahay insaanka karaamada iyo sharafka uu leeyahay qofka iyo in ragga dumarka iyo ummadda oo dhan kooda weyn iyo midkooda yarba ay leeyihiin xuquuq siman الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية baaqa xuquuqda aadanaha waa mid ka mid ah xeerarka ay qaramada midoobey juhdiga ballaaran iyo malaayiinta dollar ku bixinayso sidii loogu hergelin lahaa caalamka islaamka waxaana faajicooyinka baaqaasi ka mid ah in la simo gaal iyo muslim sidoo kalena la simo xuquuqda ragga iyo dumarka جاء في المادة الثانية من هذا الإعلان لكل إنسان التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز ناجم عن العنصر أو اللون qodobka labaad ee baaqa xuquuqda aadanaha waxaa lagu yidhi qof weliba oo bani aadam ah waxa uu xaq u leeyahay inuu ku raaxaysto xuquuqda iyo xurriyadda lagu caddeeyey baaqan iyadoo aanay jirin kala soocid ku timid cunsur jinsiyad midab luuqad diin fakar siyaasadeed ama fakar weliba oo kale kanina waa arrin ka hor imaanaya shareecada islaamka sidaan horay u soo sheegayba marnaba muslimiintu lama sinnaan karaan gaalada laakiin waxaan doonayaa inaan baraarujiyo waxay tahay in kuwa diinlaawayaasha ah ee ku guulaystay dagaalkii labaad ee adduunka ay doonayaan in caqiidadan ay dadka ku sandulleeyaan taasoo ka hor imaanaysa caqiidada muslimiinta ee aaminsan hadalka allah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin bulshooyinka muslimiinta ayaana ku soocan iyagoo xitaa ku jira xaaladaha midda ugu adag towxiidka weynaynta shareecada iyo xarimidda munkaraadka uu ka mid yahay khamriga qamaarka sinada iyo dhammaan fawaaxishta qodobka lix iyo tobanaad ee baaqa xuquuqda aadanaha wuxuu ku yimid ninka iyo haweenaydu marka ay gaaraan da'da guurka waxay xaq u leeyihiin inay guursadaan oo ay qoys aasaasaan iyadoo aanay ku xirnayn wax qayd ah oo ku imaanaya jinsiyadda ama diinta waxayna labadooduba leeyihiin xuquuq siman marka ay isguursanayaan guurkooda kadib iyo marka ay kala tegayaan shareecada islaamka waxay diidaysaa arrinkaas maxaa yeelay wuxuu arrinkaas banaynayaa in qofka gaalka ah uu guursada haweenayda muslimadda ah sidoo kalena ma kala saaraya haweenayda iyo ninka marka laga hadlayo xuquuqda sidaan horeyba u soo tilmaamay qodobka shanaad ee baaqa xuquuqda aadanaha waxaa isna ku yimid qof bani aadam ah lama tacdiibin karo lagumana fulin karo cuquubaad hab dhaqan foolxun ama arxan darro ama hoos u dhigaysa karaamadiisa cuquubaadka arxanka daran waxay soo hoosgeliyeen xuduudda ay jidaysay shareecada islaamka sida qisaasta gacangoyn iyo luggoynta jeedlaynta ama rajminta oo ah dhagax kudilidda العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة والعقوبات القاسية يدخلون فيها الحدود الشرعية كالقصاص والقطع والجلد والرجم hay-adda yunesko oo ka mid ah hay-adaha hoostaga qaramada midoobe ayuu sheekhu si gaar ah kaga hadlay waxaana uu soo bandhigay qayb ka mid ah waxyaabaha ee faafiso oo gefka bareerka ku ah shareecada islaamka اليونسكو اسم مختصر يطلق على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وهي إحدى unesco waa magac la soo gaabiyey waxaana loogu yeeraa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan waxbarashada aqoonta iyo culuumta hay-addan waxay qabataa howlo badan waxaana ka mid ah mawsuucada lagu diiwaangeliyo taariikhda basharka waxaana fasalka toddobaad mujalladka saddexaad ee mawsuucadaas markii la qeexayay islaamka lagu yidhi islaamku waa isku aadin la isku geegeeyey kaasoo laga soo qaatay yuhuudiyada masiixiyadda wathaniyadii carbeed qur-aanka waa kitaab aan lahayn wax balaago ah axaadiista nebiga waa hadallo ay qorteen dadka qaar kadib waayo fog mar laga joogo geeridii rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayayna u tiiriyeen fuqahada muslimiinta waxay fiqiga ay dejiyeen ka soo qaateen xeerarkii roomaanka furusta towraad iyo xeerarka kiniisadda bulshada muslimka ah dhexdeeda ma jirto wax qiimo ah oo ay leedahay haweenaydu wuxuu islaamku ku dhibay dadka ahludimada ah jisyada laga qaadayay hay-addan qortay waxaas aan soo sheegnay waxaa maalgeliya qaramada midoobay taasi waxay ka dhigan tahay in qof weliba oo ku biira qaramada midoobay uu bixinayo qayb ka mid a hantida muslimiinta si qaramada midoobe ay ugu maalgeliso malaaxidada iyo cadowga islaamka markii ay go'aansatay imaarada islaamiga ah wakhtigii uu hogaaminayay amiiruulmu'miniin mulla maxamed cumar raximahullah inay burburiso asnaamtii buuda waxay yunesco qaaday xamlo ballaaran oo ay ku sumcad xumaynayso imaarada islaamiga ah shiramatura oo ahaa mas-uulka yunesco ahna nin buudi ah oo ka soo jeeda jabaan ayaa markaas ka codsaday dowladaha qaar inay dhexdhexaadiyaan iyaga iyo imaarada wakiilkiisii gaarka ahaa ayaana afghanistaan ku sugnaa in ka badan toban maalmood isagoo isku dayaya inuu ka hor istaago daalibaan inay burburiso labada sanam taalle ee ugu weyn sanamka buuda xilligaas waxay yunesco sidoo kale kulmisay in ka badan afartan iyo shan wasiiro oo qaabilsan waxbarashada si ay uga hadlaan labadaas sanam isuguna dayaan sidii looga badbaadin lahaa in la burburiyo liyataxadatuu can hadayn asanamayn wa muxaawalati almuطaalabah waaldabti liistinqaadihima mar kale qaramada midoobey iyo dhibaatooyinka ay ku hayso ummadda muslimka ah ayuu ka hadlay sheekh eeman addawaahiri hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida waxaana dhibaatooyinkaasi ka mid ah kaalinta qaramada midoobey ay ku leedahay duulaanada lagu soo qaaday wadamada caalamka islaamka min madaahiri mucaadaati alumam almutaxida liddiin walakhlaaq mu'tamaraat almar'a waalsukaan
muuqaalada ka turjumaya dagaalka ay qaramada midoobe kula jirto diinta iyo akhlaaqda waxaa ka mid ah shirarka ku saabsan arrimaha haweenka iyo deegaanka ee ay qabatay qaramada midoobey sida shirkii alqaahira ee deegaanka ee dhacay sannadkii kii dhammaan shirarkaas waxay si toos ah ugu baaqaysay qaramada midoobey faafinta fawaaxishta sida sinada sixaaqa liwaadka dibudhigga guurka iyo in dhallinyarada lagu dhiirageliyey inay sinaystaan ka hor iyo in si buuxda loo sima ragga iyo dumarka marka laga hadlayo qadiyadda filistiin waxay qaramada midoobay ku xadgudubtay ummadda muslimka ah markii ay soo saartay qaraar lagu kala qaybinayo filistiin sannadkii ii kadibna waxay yuhuudda siisay qayb badan kadib qaraarkii ee marka laga hadlayo afghanistaan waxay qaramada midoobay shirweynihii boon isugu keentay dowladaha dabadhidhifka u ah maraykanka kadibna waxay hirgelisay doorashooyin ku sheeg kadibna waxay soo saartay qaraaraad dhowr ah ka hor dagaalka iyo kadib intuba kuwaasoo cunuqabateyn lagu saarayo afghanistaan waxayna qaramada midoobay ka aamustay xasuuqyada ka dhacayay afghanistaan sidaba ka dhacday qalcada ganji halkaas oo lagu dilay maxaabiista ceego iyo oon markii loo raray xabsiga shabirgan waxay sidoo kale ka aamustay tacdiibka kumanaan maxaabiis ah loogu geystay bagram kandahaar shabargan iyo guwantanamo soomaaliya waxaa duulaan lagu qaaday iyadoo la huwan yahay calanka qaramada midoobey ciidamada qaramada midoobe ee ka kala socday etoobiya burundi yuganda iyo kenya waxay ka qayb qaateen gumaysiga lagu hayo soomaaliya sidoo kale qaramada midoobe waa midda ku baaqday in koonfurta suudaan ay ka go-do dalka suudaan intiisa kale markii ay tallaabadaas dhacdayna waa midda hambaliyeysay وشاركت قواتها الإثيوبيين والبورونديين والأوغنديين والكينيين في احتلاله والأمم المتحدة هي التي سعت في فصل جنوب السودان وباركت ذلك الانفصال ugu dambayntii sheekh eeman addawaahiri ayaa waxa uu dardaaran muhiim ah u diray cid weliba oo muslim ah oo uu damac ama rajo kaga jiray kubiiritaanka qaramada midoobey oo ah hay-addaasi laga soo hadlay iyo waxa ay doonayso in ay ka hirgeliso caalamka وختاما فإن الأمم المتحدة ليست منظمة للتعاون الدولي ولكنها منظمة أنشأها gabagabadii qaramada midoobay ma ahan hay-ad ka shaqaysa iskaashiga dowladaha balse waa hay-ad ay dhiseen kuwa diinlaawayaasha ah ee ku guulaystay dagaalkii labaad ee adduunka si ay maamulkooda iyo caqiidadooda ugu soo rogaan caalamka si kooban qaramada midoobay waa hay-adan u xukun tegin shareecada islaamka waxayna ku baaqaysaa ibaaxiyadda waxay aflagaadaynaysaa allah iyo rasuulkiisa muslimiintana way la dagaalamaysaa marka sidee buu qof muslim ah oo weyneynaya shareecada islaamka reebayana munkarka iyo faaxishada una masayraya diintiisa iyo nebigiisa sala allahu calayhi wasalam una hiilinaya walaalihiisa muslimiinta ah sidee buu qof noocaas ah raalli uga noqonayaa inuu ku biiro qaramada midoobay ويغار لدينه ونبيه صلى الله عليه وسلم ويناصر إخوانها المسلمين كيف يرضى أن ينضم لها, لها ألا هل بلغت اللهم فاشهد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sheekh eeman addawaahiri ayaa ka mid ah hogaamiyeyaasha muslimiinta iyo culimmada mucaasiriinta ah ee dadaalka ballaaran ku bixinaya sidii ummadda muslimka ah loogu baraarujin lahaa shirqoollada loo maleegayo looguna boorin lahaa inay ilaalsato diinteeda islamarkaana ay iska dhiciso cadowga duulaanka ku ah diinteeda
نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa toddobaadkan magaalada barakaysan ee alqudus waxaa ka dhacay weerar keligii duulnimo oo uu fuliyey mujaahid naftii hore ah kaasoo dhimasho iyo dhaawac ka dhigay tiro ciidamo yuhuud ah warbixin ku aadan qaabka uu weerarka u dhacay iyo qofka uu yahay fuliyaha weerarka waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan toddobaadkan waxaa magaalada alqudus ee ka mida dhulka falastiin ka dhacay weerar keligii duulnimo ah oo qorshaysan kaasoo si gaar ah kaga dhacay meel u dhow masjidka barakaysan al aqsa laguna beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda wiil dhalinyaro falastiini ah oo hubaysan ayaa rasaas ooda kaga qaaday tiro ka mida ciidamada yuhuudda oo ku sugnaa meel u dhow albaabka asalsala oo ka mida albaabada u dhow masjidka barakaysan ee al aqsa durba waxay rasaastu haleeshay afar askari oo ka tirsanaa ciidamada yuhuudda kuwaasoo ku sugnaa halka uu weerarku ka dhacay waxaana goobta ku dhaawacmay afarta askari iyadoo wararka qaar ay tilmaamayaan in mid ka mida askarta uu u dhintay dhaawac culus oo soo gaaray askarta yuhuudda ee ka badbaaday weerarka iyo fuliyaha weerarka ayaa rasaas culus isweedaarsaday iyadoona ugu dambeyn goobta uu ku dhintay fuliyaha weerarka warbaahinta maamulka yuhuudda waxay qaarkood tilmaamayaan inuu jiro shakhsi kale oo qayb ka ahaa weerarka kaasoo ka baxsaday goobta uu weerarku ka dhacay dhacdadan lagu qaaday ciidamada yuhuudda ee ku sugan magaalada alqudus waxay mar kale daaha ka rogtay habacsanaanta laamaha amniga ee yuhuudda iyo sida weli dhalinyarada muslimiinta uga go-an tahay inay muqadasaadka muslimiinta ka difaacaan yuhuudda dhulboobka ah ee xoogga ku haysata dhulka falastiin ururka xamaas ee ka mida kooxaha muqaawamada ee ku sugan falastiin ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan isagoona xusay inuu ku beegsaday ciidamo yuhuud ah sidii loo qorsheeyeyna uu u dhacay weerarkaas dhanka kale waxaa baraha internetka lagu baahiyey sawiro dardaaran ah oo uu ka tegay fuliyaha weerarkii ka dhacay magaalada alqudus isniintii lasoo dhaafay dardaaranka oo warqad ku qornaa islamarkaana uu gacantiisa ku qoray ayaa waxa uu ku sheegay inuu u diyaargaroobay dhan weliba isagoona intaa ku daray in yaraantiisa uu ku riyooday inuu shahaado heli doono waxa uu dardaarankiisa sii raaciyey waxaan hadda qorayaa xuruuftan aniga oo dareemaya farxadtii ugu weyneed ka hor inta aan noloshayda kusoo qatimin shahaado aan tamaninayay intaan noolaa sidoo kale waxa uu dardaaran u diray waalidkiisa iyo ehelkiisa isagoo sheegay in nolosha uu ku haystay dhexdooda ay ahayd mid sharaf badan hase yeeshee uu ka doortay mid ka sharaf badan oo taalla alla agtiisa qaybaha dambe ee dardaarankiisa waxa uu dadka ugu baaqay inay nafta u huraan difaacidda masjidka al aqsa oo xaaladiisa ay maalinba maalinta ka dambaysa kasii darayso weerarada lagu haayana ay sii kordhayaan magaalada alqudus ee ay xoogga ku haystaan ciidamada yuhuudda waxaa marar badan sidan oo kale uga dhacay weeraro noocan oo kale ah kuwaasoo lagu beegsaday ciidamada maamulka yuhuudda waxayna arrintan muujinaysaa sida muslimiinta reer falastiin ay kaga hortegayaan ciidamada maamulka yuhuudda ee dhulboobka wada
نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim waxay baahisay juska labaad waraysi muhiim ah oo ay la yeelatay hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab asheekh khaalid baatarfi qaybta labaad waraysigan wuxuu sheekhu kaga jawaabay su-aalo muhiim ah oo ku aadan xaaladda guud ee mujaahidiinta jasiiratul carab ololihii ballaarnaa ee mujaahidiintu ku qaadeen jawaasiista isagoona sidoo kale ka hadlay xaaladaha ka taagan bilaadulxaramayn iyo dhulka shaam warbixin ku aadan haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya qaybta labaad waraysigan gaarka ah ee mu'asasada almalaaxim la yeelatay hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab asheekh khaalid madarfi wuxuu kaga jawaabayaa su-aalo dhowr ah oo u badan arrimaha mujaahidiinta yemen bilaadulxaramayn iyo dhulka shaam ugu horeyntii sheekh khaalid maadarfi waxaa la weydiiyey xaaladda guud ee mujaahidiinta yemen maadaama dadku aanay inta badan arkin howlgalle ay fulinayaan mujaahidiinta taasna ay dadka qaar ku macneeyeen inay tahay dib u garasho ay sameeyeen mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab wuxuuna ku jawaabay ما يراه الناس في الظاهر أنه تراجع عسكري له بعض العوامل التي تسببت فيه أولا أصبح الصراع في اليمن
arrimaha ay dadku u arkaan inay tahay dib u dhac waxaa keenaya asbaabo jira waxaana ka mida dagaalka yemen waxaa ku loolamaya jihooyin kala duwan mararka qaarna nooma wanaagsana annagu inaan dhex galno dagaaladaas marka faraha ayaan ka qaadaynaa si dhexdooda ay u loolamaan marka ay dhexdooda isnaafeeyaanna war kale ayaa inoo bilaaban doonaa waxaa kaloo jira dhinacyada qaar oo aan joojinay beegsigooda annagoo u aragna inay ku jirto maslaxad sharci ah kamana dhigna inaan qadarin qalbiga uga hayno balse waxaa jira cadow weyn oo nagu haya dhibaatada ka weyntan dhankooda nooga imaanaysa dhanka kale arrimaha ay dadku u arkaan inay dibudhac yihiin xaqiiqda marka laga hadlayana ma ahan dibudhac allah fadligii waxaan wadnaa diyaargarow buuxa mararka qaarna waxaan isku dayaynaa fulinta howlgallo gaar ah sidoo kale waxaa jira duruufo maadi ah oo ay dadku arki karaan hase ahaatee dhammaan arrimahaas allah idankii naguma riixi doonto inaan hubka dhigno oo aan ka tanaasulno mabaadi'deenna waxaana sii wadi doonnaa jihaadka inta aan guusha ka helayno ama aan ka gaarayno darajada shahaadada عن مبادئنا وثوابتنا فنحن مستمرون بإذن الله تعالى في هذا الجهاد حتى يتم لنا النصر أو ننال الشهادة في سبيل الله حتى لو أفنيت القاعدة عن بكرة أبيها فلن نكون أبدا قد خسرنا xamladii ballaareed ee burburinta basaasnimada ee uu qaaday jihaaska amniga ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa su-aale laga weydiiyey sheekh khaalid maadarfi wuxuuna sheegay in xamladaas ay weli socoto natiijo fiicanna laga soo hooyey الحملة لم تتوقف ما زالت الحملة مستمرة على كل خائن لهذا الدين والجواسيس هم خونة لهذا الدين وبداية كان الشيخ قاسم رحمه الله قد بدأ من قبل ololaha ka dhanka ah jawaasiista weli ma joogsan wuuna ku sii socon doonaa cid weliba oo khiyaanta diintiisa jawaasiistuna waa khaa'iniin xamladan waxay soo bilaabatay waagii uu noolaa sheekh abuubasiir balse waxaan xoojinay maalmihii sheekh qaasim allaha u naxariistee allah fadligii kadib dadaal ay sameeyeen dhallinyarada jamaacada iyo guud ahaan muslimiinta yemen waxaa lagu guulaystay in la ogaado in badan oo ka mida jawaasiistan oo shareexooyinka haga diyaaradaha dhex geliyey gawaarida mujaahidiinta iyo xarumahooda waxaana jawaasiistan askareeyey sirdoonnada sacuudiga imaaraadka iyo kuwo kale in badan oo ka mida jawaasiistaas sidaad ku daawateen silsiladda hadmil jaasuusiyah waxay cadowga u adeegsadeen asaaliib aada u xun si ay jawaasiis uga dhigaan dadka liita ee dheefdoonka ahaa balse allah fadligii waa la ogaaday jawaasiistaas buudka ayaana lagula tuntay ma dhahayno arrinka jawaasiista waan soo afjarnay sidaan bilowga warkaba kuu soo sheegay xamlada weli way socotaa jawaasiistan markii hore waxay noogu yimaadeen muuqaalka qof wanaagsan arrinkoodana wuu naga qarsoomay annaguna nalama farin inaan quluubta baarno marka laga hadlayo in jawaasiistan qaar ay xelal muhiim ah ka dhex qabteen mujaahidiinta iyaduna ma ahan wax lala yaabo waqtigii cumar binulkhadaab radiallaahu canhu oo ahaa khaliifkii labaad ahaana nin mulham ah qaar ka mida raggii uu hawsha u dhiibay waxay ahaayeen munaafiqiin sidaba laga wariyey xudayfa oo uu cumar weydiiyey ragga aan mas-uuliyaadka u dhiibay ma ku jiraa qof uu nebiga ku tilmaami jiray munaafiq haa ayuu yidhi xudayfa cumar ayaa yidhi ii sheeg waa kuma xudayfana waa uu ka diiday balse wuxuu u sheegay inuu hal ruux oo munaafiq ah uu ugu dhex jiro ragga uu mas-uuliyaadka u dhiibay cumar من كان يشغل في أعماله أناس من هؤلاء كما جاء ذلك عن حذيفة رضي الله عنه عندما سأله عمر قال يا حذيفة أفي عمالي أحد ممن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال من قال لا أتحدث قال واحد balse xamladaas waxaa ka dhashay raadad jaanibi ah oo ay ku reebtay mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab hase ahaatee sheekh khaalid maadarfi ayaa muslimiinta ugu bishaareeyey in laga soo gudbay oo la xaliyey raadadka arrimahaas ka dhashay inta hartay oo ka yar boqolkiiba tobanna ay ku dhow yihiin in la xaliyo فبإذن الله تعالى أننا نقول قد تجاوزنا كثير من من الآثار الجانبية التي تسببت allah fadligii waxaan ka soo gudubnay in badan oo ka mid ah saameyntii ka dhalatay xamladaas aan ku qaadnay jawaasiista allah mahadiina walaalaheenna jooga furimaha waa dad isku duuban oo isjecel culayskaasna soo marayna allah fadligii wuu dhammaaday raadadka ka dhashayna waxay u muuqdaan kuwa sii baaba'aya waxaana dhihi karnaa in ka badan sagaashan boqolkiiba saameynta ka dhalatay xamladaas aan ku qaadnay jawaasiista way dhammaatay arrinkaasna waa wax iska dabiici ah allana waxaan weydiisanaynaa inuuna dhowro walaalaheennana inoo xifdiyo 90% قد ذهب بإذن الله تعالى وهذا أمر طبيعي ونسأل الله العظيم أن يحفظنا ويحفظ إخواننا جميعا marka laga soo tago xaaladda guud ee mujaahidiinta yemen waxaa sheekh khaalid baadarfi amiirka mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab oo uu ka hadlay xaaladda dhulka xarameynka wuxuu soo hadal qaaday sheikha ololaha ballaaran ee bin salmaan uu ku doonayo inuu ku dhalan rabo muslimiinta halkaa ku nool isagoona diray fariimo ku socda muslimiinta oo uu sheegay inay la gudboon tahay inay ka hortagaan tillaabooyinka ay qaadayaan bin salmaan iyo kooxdiisa لابد على المسلمين في بلاد الحرمين أن لا يسكتوا على مثل هذه الأفعال التي يقو- التي يقوم بها هذا الفاسد فإننا أمة waa lama horaan in muslimiinta ku nool dhulka xarameynka aanay ka aamusin ficiladaas foosha xun annaguna waxaan nahay ummad ku soocan inay samaha farta xumaantana reebto arrinkaasna ma ahan mid ku kooban oo gaar u ah hay-ad jamaaco iyo cid gooni ah qof kasta oo rumaysan allah iyo maalinta qiyaamo waxaa waajib ku ah inuu faro samaha xumaantana reebo haddii kale ciqaabta soo degta waxay noqon doontaa mid camimta dhammaan dadka sidaba uu allah subxaanahu wa tacaala yidhi الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وكما قال الله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فلا بد من الإصلاح ولا بد marka waa lama huraan inaan islaax la nimaadno oo aan qabanno gacmaha midkan faasidka ah ee liita dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waa inay macruufkan faraan xumahana reebaan sida ardayda culimada dhalinyarada gabdho iyo wiilalba waa inay kacaan oo ay hor istaagaan faasidkaas maxamed bin salmaan diidaanna ficiladaas liita ee ay samaynayaan ninkaas iyo kooxdiisa iyagoo adeegsanaya hadba wasiilada ay awoodaan abi saciid alkhudari wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo leh qofkii munkar arka ha ku suuliyo gacantiisa haddii uu awoodi waayana ha ku suuliyo carabkiisa haddii uu awoodi waayana ha ku suuliyo qalbigiisa arrinkaas ayaana ah halka ugu hooseeya iimaanka وزمرته بكل ما نستطيع فكما جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان huquurta uu ka hadlay sheekh khaalid baadarfi hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacidada jasiirat alcarab waxaa ka mid a thaqriga shaam waxaana xaaladda halkaa ka jirta uu ku tilmaamay in badi kooxihii halkaa joogay uu qaarkood la tegay quluwiga halka kuwa kalena ay tamyiic ku dhaceen heer ay noqdeen inay fuliyaan mashaariicda dowladaha gobolka ففي الحقيقة يعني أن ما يحدث في الشام يؤلم كل متابع لهذا الشأن العظيم الذي والله
xaqiiqdii waxa ka dhacaya shaam waa arrin murugo gelinaya qof weliba oo la socda jihaadkaas kaasoo wallaahi ay ku farxeen muslimiinta markii uu kacay shacabka dulmidiidka ah ee ku nool shaam doonayna inuu iska xureeyo daaqiga mujrimka ah halkudhiga shacabkaasna wuxuu ahaa ma jiro sharci aan ka ahayn kan allaah oo na maamulaya ma u rukuucayno alle mooye iyo ma rukuucayno ummad uu hogaamiyaheedu yahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kacdoonkaas kadib waxaa ka dhacay shaam dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid tahay fitnadii qullaada iyo halka ay ku biyo shubteen qaar ka mida kooxihii shaam ku sugnaa oo noqday kuwo tamiic la yimid oo fulinaya mashaariicda qaar ka mida dowladaha gobolka dhulkaas barakaysan ee ka mida dhulalka muslimiintana waxaa ku soo haray keliya koox yar oo ay taageersan yihiin shacabka muslimka ah kuwaasoo doonaya inay u hiiliyaan diinta kana hortagaan nidaamkaas duulaanka ah iyo dhinacyada taageeraya sida ruushka furusta iyo maleeshiyaadkeeda daa'ifiga ah laakiin iyadoo ay sidaas jirto haddana waxaan ku qalbifiyownahay waxay ku biyo shuban doonta xaaladda shaam waxaana arrinkaas dhab ka dhigaya hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu ku sheegay inuu allah kafaalo qaaday shaam iyo ehelkeeda ما ستؤول إليه الأمور في الشام وذلك مصداقا لبشرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشام الحبيب بأنه قد تكفل الله سبحانه وتعالى آه، به وبأهله كما جاء في الحديث maalmo ka hor ayay ahayd markii mu'asasada almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacidada jasiiratul carab ay baahaysay juska koowaad waraysigan oo sheekh khaalid baadarfi siiyey mu'asasada kagana jawaabay su'aalo muhiim ah oo la xiriira wadciga ka taagan caalamka islaamka arrimaha ugu muhiimsan ee uu juska koowaad kaga hadlay sheekhana waxaa ka mid ah xaaladda dalka afghanistan iyo guusha taariikhiga ah ee laga gaaray isbahaysiga uu horboodaya maraykanka ee dalka ku duulay labaatan sano ka hor
نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaan isla soo gaarnay mas-uulka jihaaska amniga ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab asheykh ibraahim abulxasan ayaa jeediyey kelimad muhiim ah oo uu dadka mujaahidiintaha ku farayo inay qaataan asbaabaha amniga kelimadan waxay qayb ka tahay silsilada mafaahiim oo ay mu'asasada warbaahineed almalaaxim ku soo gudbiso hadallo koo kooban oo nuxur leh oo ay jeediyeen hogaamiyaal mujaahidiin ah kuwaasoo qaarkood shahiiday kuwo kalena ay nool yihiin
تعيش مبادئ فينا وتبقى وأصحاب المبادئ في القبور وذاك لأنهم عاشوا دعاة لها يتسابقون إلى الأجور
الله سبحانه يقول يا الذين- يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن النصر صبر ساعة لو أنا مليت أقول يا رجال الحقيقة كل يوم أقعد أتابع السيارة وأدور على الشرايح وأدور على كذا أي نعم اتعب كله بأجره يعني لو كل أخ فينا حط طرح في رأسه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إن شاء الله تأخذ أجر بالنية الصادقة أن أنت تقاتل به أعداء الله سبحانه وتعالى أنت تدفع عن نفسك وعن إخوانك شر هؤلاء المجرمين أخذ بالأسباب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم يعني أخذ ترتيبات في الهجرة عالية جدا مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينقله من مكة إلى المدينة كما نقله من مكة إلى بيت المقدس إلى السماء السبعة صح؟ بدون أي تكلف بدون أي تعب ولا نصب ولا شيء لكن هو- هو صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا هو أسوتنا صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن من كان يرجو الله واليوم الآخر هذا صلى الله عليه وسلم فإحنا أيضا نحتاج أن احنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل في الهجرة صلى الله عليه وسلم معد إعدادات كاملة يعني وترتيبات كاملة للهجرة من مكة إلى المدينة احنا يعني الواجب علينا احنا ناخذ بهذه الاسباب مع ان الله عاصمه من الناس والله سبحانه وتعالى قادر على ان يحفظه وان يخرجه من بين الكافرين بل ان سيدنا عمر رضي الله عنه لما خرج من مكه خرج كيف؟ هل خرج سر سرا كبعض الصحابه؟ لا خرج شهر سيفه قال من اراد ان تثقل امه فليش؟ فلا يتبعني طب النبي صلى الله عليه وسلم هو اشجع الناس صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يخرج شهر سيفه يقول من اراد ان تثقل امه فلا يتبعني والله ما احد يجرم اهل مكه ان يقف بل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطوف حول الكعبه هو ضعيف صلى الله عليه وسلم وما زالت يعني الامور في بدايه الدعوه وقريش بدات تتكلم عن السلام صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش قد جئتكم بليش؟ بالذبح يعني كل واحد تعطى راسه ما صنفع راسه في النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه شيء لا معه سلاح ولا شيء فلكن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالاسباب الكامله حتى ينجيه الله سبحانه وتعالى من ايش؟ من الوقوع في في يد قبضه الكافرين ولما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاسباب الكامله انجاه الله سبحانه وتعالى لما وصل الكفار الى الغار يعني النبي صلى الله عليه وسلم كمان في الغار هذا نتكلم شرع الكمون كيف الكمون من اهميه الكمون يعني في وقت مثلا طيران وهذه الاشياء كلها النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الغار وصل الكفار الى باب الغار حتى قال ان سيدنا ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله لو نظر احدهم تحت قدميه لابصرنا لرانا النبي صلى الله عليه وسلم واثق بالله تعالى ايش قال؟ قال لا تحزن ان الله معنا ما بالك باثنين الله ثالثهما لا تخاف الله معنا هنا في هذا المكان صلب الله ابصار الكافرين ما راوا النبي صلى الله عليه وسلم لانه اخذ بكل الاسباب كامله وتوكل على الله ثم لما يعني اراد او علم سراقه بتوجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الاتجاه المعين تابع ليش؟ يريد ياخذ الجائزه الكبرى 100 ناقه لكن لما وصل سراقه وراى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه راي العين هنا اعجزه الله ما استطاع فعل شيء ولذلك احنا اذا توكلنا على الله واخذنا بالاسباب الفائدينا والله ان العدو قد يرانا ولا يستطيع لنا شيء يعجزه الله سبحانه وتعالى وهذا حصلت مع اخوه كثير جدا يدخل مثلا ما بين نقطه ولا في داخل العدو سبحان الله الله سخر له واحد يشوف مثلا كده وضعه يقول له امشي امشي امشي اخرج مشي حتى العدو ممكن يراك الله سخر لك من تكون سبب في نجاتك من هؤلاء او يراك يشغله الله باي شيء فتمشي من بين يديه وهذا حصلت مع اخوه كثير جدا في حالات مع بعض الاخوه فاحنا علينا الاخذ بالاسباب وكما قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر ان يخرج شهر سيفه قادر الله ينقله من مكه للمدينه مباشره ولكن هذا تعليما للامه وتاسيا للامه لان كل كل الامه مثلا هي يعني تخرج كما خرج عمر رضي الله عنه فاحنا الاخذ بالاسباب مهم جدا طيب طبعا الاخذ بالاسباب مع التوكل على الله يعني لا نتوكل على الاسباب ولا نتواكل
تعيش مبادئ فينا وتبقى
شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ guud ahaan intaas ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahadcelinaynaa ololaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشي ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون